asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu dhegeystayaal star fm codka gobolka waqooyi bari aad nagala socotaan waxaana kusoo dhawaataan barnaamijka hogaanka star ah qeybtiisa koowaad aynu ka eegi doono wargeysada waana wargeysada ugu afka dheer ee wadankada standard iyo the daily nation qodobadii ugu waaweynaaye bogogooda ku qoran ayaynu eegi doonaa dhegeystayaal ee soo dhowaada taariikhdu waxay ku beegan tahay lixda bisha shanaad ee mey ee sanadka labada kun iyo afar iyo labaatanka halka bisha islaamka ay sugan tahay toddobiyo labaatanka bisha tobnaad ee shawaal sanadka kun afar boqol afartan iyo shan ee hijriga dhegeystayaal anigoo maxamed axmed khaliif ayaa xubinta wargeysada idin dabcan idinla socodsiina doona dhegeystayaal qeybaha dambena dhegeystayaashan fursad u siin doonaa inay nagala soo qayb qaataan barnaamijka wargeysada qeybta ka ee xubinta subax wanaagsan ee dhegeystayaal mar kale soo dhowaadan hawada idinka leenahay wargeyska the standard ayaan ku bilaabi doonaa dhegeystayaal sawirada waxaa ii muuqda shan wasiiroo dabcan la sheegaya in howlihii loo igmaday dabcan sidii la filaya aysan ilaa ay haatan oga soo bixin dhegeystayaal ayaan eegayaa dhegeystayaal bagga labaad ayuu ku faahfaahiyay the standard oo shan wasiir baa sawiradooda halkaasi iiga muuqda dhegeystayaal dabcan waa wasiiradan waa dabcan waa golaha wasiirada madaxweynaha dalka william ruuto ay ka mid yihiin xubnana ka yihiin dabcan eedeymo kala duwanaa loo jeediyey dabcan shaqooyinkii loo igmuday sidee looga baahnay maysan oga soo bixin oo waxaa laleeyahay cabinet for planters oo aan iraade cabinet of planters micnaha qaladaad badan ayay sameeyeen intay ilaa haatan xilka hayaan eedeymo kala duwan ayaa loo jeediyay aan ku bilaabo wargeyska haddaba sawiradan waxaa ii muuqda shanta wasiir waa wasiiradan ayaa kalaa midika linturi oo ah wasiirka wasaaradda beeraha iyo xanaanada xoolaha sidoo kale waxaa ii muuqata wasiirada wasaaradda caafimaadka ee dalkan susan wanakumija wasiirka wasaaradda waxbarashada ezekiel majogo wasiirka dabcan adeega dadweynaha ee dalka dabcan iyo arrimaha jinsiyadaha waa mas-uulka lagu magacaabo moses kuria wasiirka wasaaradda tamarta waa davis jirjir iyo wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo wadooyinka ee dalka kibjumba murkumen dabcan eedeymaha loo jeediyay waxaa ka mid ah haddii aan ku bilaabo wasiirka wasaaradda beeraha ee dalka midika linturi waxa uu wajahayaa eedeymo la xiriira inuu qeyb ka yahay bacriminta faaliska ee beeraleyda kenyaanka laga iibiyey eedeymo kala duwan ayaa loo jeedinayaa dabcan baarlamaanka waxaa loo gudbiyey dacwad ka dhan ah dabcan mas-uulkan oo ah eedeymo uu wajahayo ayadoo baarlamaanka guddi koo iyo toban ka kooban uu u saaray inay dabcan dhegeystaan eedeymaha uu wajahaya kadibna warbixin ay kasoo saaraan dabcan wasiirada wasaaradda caafimaadkana waa ki waa susan nakumija wafula ama susan wafula nakumija wasiirada wasaaradda caafimaadka eedeymaha wajahiisa waxaa ka mid ah ilaa iyo haatan waxay xal u heli laadahay shaqajoojinta dhaqaadiirta oo maalinkii konton iyo dabcan shanaad kusii socoto ee shaqajoojin ku guda jiraan oo xarumaha caafimaadka ee dowladda oo ay daryeel xumi haatan ee ka jirta waxaa lagu eedeynaya in ilaa iyo haatan ay xal u helin shaqajoojinta ay ku guda jiraan dabcan aaniraahade dhegeyste waa shaqajoojinta ay ku guda jiraan dhaqaatiirta dhegeystayaal wasiirka kale waa wasiirka wasaaradda waxbarashada ee dalka waxa uu wajahaya eedeymo ah in qaladaad badan uu maamulkiisa uu soo wajahay qaladaadkaas waxaa ka mid ah in muran ku dhashay natiijadii kasoo baxday imtixaankii k c a c da eedeymaha kale uu wajahaya waxaa ka mid ah inuu dabcan lagu eedeeyey inuu dabcan kenyaanka uu ku wargelin waqtii loogu talagalay kadib markii toddobaadkii hore dib loo dhigay furka dugsiyada xili dambe ay dowladda kenyaanka soo wargelisay oo habeena oo toddoba saaxiibinimoa oo ay sheegtay in maalinkaasi iskuuladii aan dib loo furi doonin waa sagaal iyo labaatankii bishii hore hase ahaatee dowladda xili damba ee kenyaanka warbixintaasi la wadaagtay ama wargelintaasi taasoo eedeyn badan loo jeediyey waa tahay eedeymaha uu wajahay wasiirka wasaaradda arrimaha adeega dadweynaha iyo arrimaha jinsiyadda waa moses kuria waxaa ka mid ah dabcan in asna maamulkiisu in howlihii loo igmaday siday tahay aysan uga soo bixin in kuwii waa shaqaale ka tirsan dadweynaha oo aan dabcan soo jeedimo la xiriirtay inuusan dhaqangelin in dabcan muddadooda loo tixgeliyo dhegeystayaal wasiirka wasaaradda waa wasiirka wasaaradda tamarta waa david jirjir eedeymo waasna wajahay waxaa ka mid ah dhegeysta in dhowr jeer korontada wadanka ay baxday oo xili habeena ay ka mid tahay goobaha muhiimka ee korontada ka tagtay ay ka mid tahay garoonka waa gegida diyaaradaha caalamiga j k i ee magaalada nairobi dhowr jeer ayay baxday maamulkiisana inuusan tamartaasi dabcan adeega korontada tamarta ayuu hoos imaada ilaa iyo haatan waxba xalumeelin dhowrka jeer ee korontada ay baxday waa wasiirka wasaaradda tamarta waa minister of energy david chirchir wasiirka wasaaradda gaadiidka dadweynaha waa wasiirka wasaaradda gaadiidkii wadooyinka kipchumba murkomen waxaa dabcan eedeymaha uu wajahay waxaa ka mid ah asna dhowr jeer roobabdabcan roobabkii wadanka ka daaya dhowr jeer hore dabcan garoonka diyaaradaha qeybaha dabcan oo migrationada ama ay ka baxaan meelaha dadka in dhowr jeer roob halkaas uu soo galay oo dabcan agabyo kala duwan ay hallaabeen horaan buu u ballan qaaday in xal loo helaya balse ilaa iyo haatan xal looma helin oo dhowr jeer oo halkaasi roob ka daayay dabcan dhowr jeer oo caasimada wadanka roob ka daayay garoonka diyaaradaha gegida mar biyaa buux dhaafiyey marna xarumaha iyo dabcan oo waaxda socdaalka ama socdaalka iyo dadka ay ka baxaan dhowr jeer biyaha ay galeen dhegeystayaal eedeymahaasi wajahayaan waana shan wasiir oo ka tirsan xukuumadda maamulka talada waddanka hayee kenya kwanza ee uu hogaamiyey madaxweyne william ruuto shantaas waaye midika linturi oo wasiirka wasaaradda beeraha iyo xanaanada xoolaha wasiiradda wasaaradda caafimaadka ee dalka susan wafulana kumija wasiirka wasaaradda waxbarashada ee dalka dr zekiel machogo wasiirka wasaaradda adeega dadweynaha moses kuria iyo sidoo kale davis chirchir oo ah wasiirka wasaaradda tamarta iyo ugu dambeyn wasiirka wasaaradda arrimaha wadooyinka iyo gaadiidka kipchumba onesmas markumen halkaasaan ugu gudbayaa isla wargeyskan haddii aan eega maxay uga dhigan tahay yuu leeyahay in iskuullada weli xiran maxay ka dhigan tahay yuu leeyahay dabcan xilligii cudurka covid nteen dibi dhac badan ayaa waxbarashada ku yimid oo ardaydii dabcan oo xarumaha waxbarashada wax ka dhiganaya dugsiyada hoose dhexe dugsiyada sare xilligaasi dabcan dib u dhac badan ayaa ku yimid ayuu wargeyskaasi leeyahay markan aan soo qabta wargeyska oo isla waxbarashada wasaaradda dabcan dowladda dhexe ayaa dabcan waxaa qorsheynaysaa in waqtigii dib looga dhacay in waqtigii dib looga dhacay dhegeystayaal duufurka dugsiyada in dib loo soo celiyo oo ardayda waxbarashadooda waxbarashadooda ama waqtiyadii ka lumay dib loo soo celin doono islamarkaana cashiradii xilligaas qaadan lahaayeen ay qaadan doonaan sida wasaaradda waxbarashada ay leedahay dhegeystayaal waa mahansitiin dhammaantiin dhegeystayaal mar kale waxaa idin leenahay subax wacan oo wanaagsan star f m codka gobolka waqooyi bari ayaad nagala socotaan wargeyskada daily nation boggiisa koowaad waxaa ii muuqda dabcan waxay dowladda dhexe ayaa doonaysa in golaha qaran ee xirjinta ama baarlamaanka dalka uu ansixiyo lacag dhan toban dhibic lix bilyan oo shilin lacagtaasoo loo adeegsanayaa arrimaha la xiriira daadadka ka dhashay roobabka xoogan ee weli da-aya dhegeystayaal taasoo saameyn reebtay dowladda ayaa laga codsanayaa inay arrintaasi baarlamaanka ayay ka codsatay inuu arrintaasi tixgeliyo oo uu ansixiyo lacag dhan toban dhibic lix bilyan oo shilin oo loo adeegsan doono daadadka ka dhashay roobabka xoogan ee weli da-aya taasoo sababtay in dad badan guryahooda ay ka barakacaan guryo badan ee burburaan hanti badan ee basbeesho roobabka da-ayo gaar ahaan fatahaadda ka dhalatay arrintan ayaa iyadana kusoo aadeysa laba boqol iyo labaatan iyo sideed qof oo ilaa haatan gudaha wadanka ugu dhimatay daadadka ka dhashay roobabka weli da-aya dhegeystayaal ayuu wargeyska the daily nation boggiisa koowaad arrintaasi uga hadlay dhegeystayaal dhankaas iyo haddii aan aado dalka tanzania waxaa la sheegayaa in hal qof uu dhintay halka labaatan laba qofna ay dabcan xaalado dhaawacyo ay qabaan kadib markii duufaanta xoogan ee loo yaqaano cyclone hidaya ay ku dhuftay dabcan qeybo ka mid a dalka tanzania gaar ahaan jasiiradda zanzibar ayaa laleeyahay waa dabeesha waa duufaanta xoogan ee loo yaqaano cyclone hidaya taasoo ay dowladda dhexe ee dalka ay shalay sheegtay inay u wareegtay dhankaasi tanzaniya kenyana ay dabcan mawjadaasi cyclon hidaya la filaynin inay soo wajahdo ayuu wargeyska the daily nation boggiisa ku sheegay dhegeystayaal oo wasiir dabcan dabcan duufaantaasi xoogan ee dhanka kale ee u wareejisay waxaa uu xusay dabcan afayeenka dowladda dhexe ee kenya isaac macuura waxaa uu xusay in sida ku cadda saadaasha hawada in laga cabsi qabo dabeelo culays iyo roobab dheeraada inkastoo duufaanta xoogan ee hidaaya ay u wareegtay dhanka tanzaniya dowladda dhexe ayaa dabcan sali arrinkaasi shaaca ka qaaday dhegeystayaal goordhowqa dadka taleefanada idiin furi doonaa si aad barnaamijka qeyb nooga noqotaan ood kaga soo qeyb qaadataan waa hagaag dhegeystayaal weli star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa aada nagala socotaan dabcan madaxa isbahaysiga mucaaradka waa dabcan madaxa xisbiga wiper soo nonoqday madaxweynihii hore ee madaxweyne ku-xigeenkii hore ee dalka ayaa dabcan soo hadlay bagga toddobaad ayuu daily nation uga hadlay haddaba hogaamiyaasha siyaasadeed ee isbahaysiga mucaaradka azimio la umoja one kenya ayaa dowladda dhexe ugu baaqay in daadadka wadanka ka jira ee u aqoonsata musiibo qaran madaxa xisbiga wiber colonso masioka ayaa sheegay in haddii lagu dhawaaqo musiibo qaran in sare loo qaadi doono dabcan in sare loo qaadi karo howlaha falcelinta sidoo kalena la helaya garabka beesha caalamka ayuu leeyahay wuxuu sidoo kale madaxa xisbiga wiber dowladda dhexe ku dhaliilay inaysan aamusin karin raila odinga maadaama dhowaan uu eedeyn u jeediyey dowladda dhexe ee ku aadan in ay ka gaabilsay doorkii ku laheyd inay wax ka qabato daadadka ka dhashay roobabka da-aya dabcan sidii la raba maysan uga feelcelin waa sababta dad badan ay guryahooda uga barakaceen dad badan ee u dhinteen ayuu leeyahay raila odinga asoona colonsom sioka ka difaacay raila eedeynta uga timid dowladda dhexe dhegeystayaal ma aamusin kartaan ayuu leeyahay raila odinga xitaa hadduu u dartamaya xilka guddoomiyaha guddiga midooda africa ee a u da dhegeysta ayuu wargeyska the daily nation begiisa toddobaad arrintaasi dhegeystayaal uga hadlay waa hagaag dhammaantiin mar kale subax wanaagsan aan idin leenahay daqiiqadaha noo harina dhegeystayaashaan qadadka telefoonada u furaya hagaga dhegeystayaal intaanan dhegeystayaasha qadadka u furin dhegeystayaal booliska caalamiga ee loo yaqaana interpol ayaa doonayay kenyaan muwaadin u dhashay wadanka kenya kaasoo laga doonaya dalka nigeria waxaa laleeyahay dambiyuu halkaasi ka galay booliska interpolna waxay doonayaan in muwaadinkaasi u dhashay wadanka kenya in gacanta lagu soo dhigo kadibna lagu maxkamadeeyo dalka nigeria halkaasaan ugu gudbaya xubinta wargeysada dhegeystayaal dhegeystayaashaan fursad siinaya qadadka telefoonada sidai kuwa birisan hadalaynta waxay tahay hay maqalka idaacadda waa sidee hallo stafim subax wanaagsan walaal soo dhow subax wanaagsan soo dhow walaal magacaaga halkaad ku sugan tahay waa hagaag dhegeystayaas isma maqli karna xigaan fursadda siinaya nambarkaad soo beegsan kartiin dhegeystayaal waa eber toddoba eber labo saddex shan eber eber sagaal eber zero seven zero two three five zero zero nine zero ayaad dhegeyste soo beegsan kartaa dhegeystayaasha ayaan fursadda siinaya qadadka telefoonada soo beegsanaya hallo star f m walaal soo dhowo magacaaga halkaad ku sugan tahay waa hagaag dhegeystayaal waxaad moodaa in dhanka qadka ama adeega network uu ciladeysan yahay dhegeyste waa hagaag labada daqiiqo inoo harta dhegeystayaal oo soo bigsan kartaan la dhegeystayaasha aan ka gaarno maadaama ciladii aan xalanay ee qadka taleefonka eber toddoba eber labo saddex shan eber eber sagaal eber ayaa soo beegsan kartaa soo dhowo walaal magacaaga waa hagaag dhegeystayaasina qadka ayaa ka go-ay waa ka xumahay dib u soo beegsan leeyahay intaynu barnaamijka ku guda jirno xigaha doonaya inuu barnaamijka ka qayb qaata aan fursadda siinaya halow star f m soo dhowo walaal magacaaga iyo halkaad ku sugan tahay waa hagaag dhegeystayaasina qadka ayaa ka go-aya eber toddoba eber labo saddex shan eber eber sagaal eber ayaad dhegeysa soo beegsan kartaa sidaa si aad uga qayb qaadato xubintaas wax wanaagsan siday dhegeystayaasha kuwa biristeen iyo bulshada qeybaheeda kala duwan ee nagu xiran dhegeyste hallow star f m soo dhowo walaal magacaagi halkaad ku sugan tahay waa hagaag dhegeystayaasi qadka ayaa ka go-ay dhammaan dhegeystayaasha waan soo dhaweynaya mar kale warka subaxnimo aad goordhow dhegeysan doontaan ee soo beegsada qadadka telefoonada dhegeyste hallow star f m hallow star f m waa hagaag dhegeystayaasina qadka uma saamixin xigaha waa hagaag hallo saafim soo dhowow waa tahay dhegeystahaasi dabcan toos inooga soo waca inoo soo wacaa ayaa ka mudneyd waa hagaag dhegeystaha ugu dambeeya hallo saafim soo dhowo walaal magacaaga halkaad ku sugan tahay magacaag waa tahay dhegeystahaasina dabcan qadka ayaa ka goy mar haddii aad soo beegtay tus toos u gudgal barnaamijyada ama xubinada idaacadda qeybta ka dhegeystayaal asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhegeystayaal star f m codka gobolka uqeybir aad nagala socotaan waxaadna ku soo dhawaataan barnaamijka hogaanka star ee xaalada dalka waa subaxnimo isniina taariikhduna ay ku beegan tahay dhegeyste lixda bisha shanaad ee meey ee sanadka labada kun iyo afar iyo labaatanka halka bisha islaamka ay sugan tahay toddobiyo labaatanka bisha tobnaad ee shawaal sanadka kun afar boqol afartan iyo shan ee hijriga ee soo dhowaada anigoo maxamed axmed khaliif ayaa barnaamijka hogaanka star ee arrimaha la xiriira xaalada dalka ama wax la hadalhayo ee ku aadan arrimaha kenya dhegeystayaal ayaynu saaka diiradda ku saari doonaa qodob xiise leh aan isleenahay dhegeystayaal wuu taagan yahay warbaahinada wadankan ay hadalhayaan ayaynu diiradda ku saari doonaa hadduu alla idmo dhegeystayaal barnaamijka anigoo maxamed axmed khaliif aa idinla socodsiin doona iyo sidoo kale muxidiin dhegeystayaal xasan anigii muxdiina dabcan barnaamijka waa muxdiin xasan maxamed ani asaga barnaamijka halkaas si talantaale ama si wada jira idinkala socodsiin doona dhegeystayaal intaynu ku guda jirno hadduu ilaahay idmo ama guula saamaxo sagaalkii qadar shan iyo toban daqiiqana waraysi aad kaga bogan doontaan oo qadka si toosaan uga xiriiri doonaa shaqsi ka mid ah arrimaha shaqsi arrimaha bulshada ugu dhaqdhaqaaqa dhegeystayaal maxamed ismaaciil shiine hadduu alla idmo qadka uu inoo soo galo ayaynu ka wareysan doonaa xaaladda la xiriirta shaqo joojinta dhaqaatiirta oo maanta haystaas keliya keliya hadda afartan shan daqiiqa haystaa maanta dhaqaatiirta siay dib ugu laabtaan shaqooyinkooda dhegeystayaal haddii kale dabcan sidii dowladda ay sheegtay tallaabo ayay qaadi doontaa inkastoo tallaabadaasi aan loogeyn dhegeystay soo dhawaadaad leenahay waa hagaag dhegeystayaal star f m codka gobolka qoybir aad nagala socotaan mowjadaha kala gedisanaya idaacadda waa hal eber shan dhibic sagaal oo nairobi ah mombaaso dhegeystayaal waxaa nagala socotaan hal eber saddex dhibic shan gaarisa iyo dhadhaab sagaashan iyo toddoba dhibic hal ayaad nagala socotaan wajeer iyo habaasweyne sagaashan iyo toddoba dhibic saddex masalaan iyo taanariva iyo balambala sagaashan iyo toddoba dhibic hal mandheera sagaashan iyo toddoba dhibic shan sagaashan iyo laba dhibic shan iyo siilo nagala socotaan marsabid iyo laysama siddeetan iyo toddoba dhibic toddoba mooyaale siddeetan iyo toddoba dhibic sagaal muqdisho idaacaddan bahwadaagganahay star f m soomaaliya sagaashan toddoba dhibic eber sidoo kale kismaayo oo xarunta maamul goboleedka soomaaliyada jubbalandna siddeetan iyo sagaal dhibic shan ayaynu ayaad nagala socotaan dhegeystayaal soo dhowaada mar kale ayaan idin leenahay sidoo kale degmada baled xaawe ee gobolka gada soomaaliya iyo degmada suuftu oo hoos tagta dhankaas etoobiya isla waxaa nagala socotaan mowjada aad ka dhegeysataan ismaamulka mandheera waa sagaashan toddoba dhibic shan dhegeystayaal ee mar kale soo dhowaadaan idin leenahay dhegeystee waa hagaag dhegeystayaal mar kale soo dhowaada sidaan horaan idinkugu sheegay barnaamijka waxaa si wada jira halkan idinkala socodsiinaya anigoo ah maxamed axmed khaliif iyo muxdiin xasan maxamed dhegeystayaal soo dhawaadaan idin leenahay dhegeyste barnaamijkan usii gudgalaya dhegeystayaal si aan dhegeystayaasha faahfaahinta qodobkeynu diiradda ku saareyna aan uga dharjina keliya aan uga dharjina dhegeystayaasha haddaba dhakhaatiirta shaqa joojinta ku guda jira ayaa haysta keliya afartan daqiiqa dhegeystayaal dhakhaatiirta shaqo joojinta ku hoolan ama shaqo joojinta ku guda jira ayaa haysta ilaa sagaalkii qadar saddex daqiiqo ee subaxnimo ee maanta keliya afartan daqiiqo ayaa naga xigta waxaa amarkan soo saaray madaxa wadaxa waa madaxa waaxda adeega dadweynaha ee dalka felix cosgey waxaa fursadan dheeraadka loo siiyey in dowladdii mas-uuliyiinta ururada dhakhaatiirta ee dalka ay wada saxiixdaan heshiis ay saraakiisha caafimaadka dib ugu laabanayaan isbitaallada ay ku howlgalayaan haddii taasi dhicin dabcan tallaabay dowladda qaadi doontaa iyadoona warar qaar ay sheegayaan in haddii shaqa joojinta ay ku guda jiraan soo afjari waayaan maanta sagaalkii qadar soddon daqiiqa dabcan tallaabo adag ay qaadi doonaan dowladda dhexe haddaba felis cosgey ayaa amarkan bixiyey kadib markii ururada dhakhaatiirta ay hogaamineysa k m b d u ay diideen inay saxiixaan heshiis loo soo bandhigay waxaa uu xusay in mas-uuliyiinta ay miiska wadahadalka la yimaadaan arrimo cusub oo aan qayb ka ahayn go-aankii maxkamadda cosgey ayaa warbaahinta u sheegay in hogaamiyeyaasha dhakhaatiirta ay ku adkaysteen inay heshiiska qalinka ku duugi doonaan isniinta marka la tixgeliyo dalabaadkooda cusub dhegeyste madaxa waaxda adeega dadweynaha ee dalka ahna madaxa shaqaalaha ee aqalka madaxtooyada state house felix cosgey ayaa tilmaamay in wasaaradda caafimaadka ee dalka iyo golaha barsaabyada ismaamulada ee c o g ay heshiiska wada seexdeen oo aynan qarinadooda qariinadooda fareen inay arrintan maxkamadda u gudbiyaan lixda bisha bishan oo maanta sidii hore loogu amray oo lixda bishan oo maanta sidii hore loogu amray dhegeystayaal dalabaad cusub dalabaad ay doonayeen uu qodobka ugu muhiimsan ayaa dhegeystayaal ee dhakhaatiirta shaqa joojinta ku guda jiraan in loo tixgeliyo oo dabcan ayaa ah dhegeysta in dhakhaatiirta culunta caafimaadka soo bartay in si rasmi in la shaqaaleysiiyo iyo sidoo kale in mishaarkooda laga dhiga kuwa tijaabada caafimaad ku jira laba boqol oo kun dhegeyste wasiiradda wasaaradda caafimaadka ee dalka suusan wafulan akumijo ayaa dhankeeda sheegtay in dowladda dhexe ka go-an tahay in la gaaro xal waaro oo lagu soo afjarayo shaqo joojinta ay dhakhaatiirta dalka ku guda jiraan tan iyo bartamihii bishii saddexaad ee sanadkan haye muxdiin
maxamed ood mahadsan tahay waxa ay ururada dhakhaatiirta dalka ee k m d u ugu baaqday in ay meesha ka saarto shaqo joojinta xogayaha guud ee ururka dhakhaatiirta ee dalka ee k m d u mr davji atela ayaa dhankiisa bayaan uu ku sheegay in dowladda ay diiday inay maaragtay kala xoog joogto arrimo ay weli magaranaysa tabanaysa waxa uu ka doonayaa in la isku dayo in lagu qasbo amse magaranaysaa xoog la saaro in ay maaragtay saxeexaan heshiiskii dib ugu soo laabashadii shaqada oo uu ku tilmaamay mid hal dhinac ah oo aan dhammaystirnin xogayaha ayaa sheegay in k m d u aan marnaba magaranaysa lagu qasbi doonin in ay qalinka ku duugto dukumentiyadii baarlamaan balmarse cafwan dhegeystayaal xogayaha ayaa sheegay in k m d u aan marnaba lagu qasbi doonin in ay qalinka ku duugto dukumenti baalmarsan heshiiskii gorgortanka ku salaysna ee sanadkii laba kun iyo toddobai tobankii waxa uu tilmaamay in dhakhaatiirta aan la cabsigelini karin waxa uu xusay in shaqo joojinta hadda jirto ay ahayd mid laga hortegi karo haddii sida uu qoraalka u dhigay aynan ahayn martila-aanta misne hoggaanka wasaaradda ee caafimaadka sidoo kale waxa uu bayaanka ku xusay in ismaamulada ay fududaysteen tabayeeshankiida tabashada ee dhakhaatiirta xogayaha guud ee ururka k m d u ayaa sheegay in ay muddo toddoba sano ah ay sugayeen in la dhaqangeliyo heshiiskii ay dowladda la gaartay ee sanadadii lasoo dhaafay waxa uu tilmaamay in muddadani gudaheeda ay qeyb ka ahaayeen wadatashooyin badan wadatashi badan oo ay geedisocod maxkamadda natiijo natiijooyinkooda aan la tixgelinin ama lagu tallaabogelin
hagaaga dhegeystayaal ururka waa dabcan xogayaha guud ee ururka dhakhaatiirta ee dalka docor davdi atela ayaa laga soo xigtay inay isku diyaarinayaan inay maanta maxkamadda tagaan si ay dhankooda u bandhigaan isagoo ku adkaystay in xaaladda cakiran aan laga gudbi doonin ilaa intay dowladda si buuxda ugu dhaqangelinaysa tabashooyinka saraakiisha caafimaadka ee dalka haddaba barasaabka ismaamulka tharakaniti ahna guddoomiyaha guddiga arrimaha caafimaadka ee golaha c o g mudoomi njuki ayaa dhankiisa sheegay in haddii saraakiisha caafimaadka aynan sameynin sida laga doonayay in hogaamiyeyaasha dowlad deegaanada danta ku qasbi doonta inay shaqada ka eriyaan saraakiisha caafimaadka ee shaqo joojinta ku holan si kuwo kale loogu bedelo wuxuu njuki carabka ku adkeeyey in wixii hadda ka dambeeya aan loo sii dulqaadan karin dhibaatooyinka ay wajahayaan kenyaanka u baahan daryaal caafimaad islamarkaana u raadsada isbitaalada dowladda qaybihii hore ee barnaamijka hogaanka hista ee arrimaha xaaladda dalkan dhegeystayaal ku guda jirna haddaba dhegeystayaal wasaaradda waa wasaaradda caafimaadka ee dalka ee hogaamisa suusan wafulan kumija ayaa waxyaabaha ay dalbanayaan dhakhaatiirta ku tilmaameen kuwo aynan suurtagal ahayn in hadda la dhaqangeliyo wasaaradda ayaa hoosta ka xariiqday inay wasaaradda hogaamisa fula susan nakumiti ay hogaamisa aynan haysanin miisaaniyad dhaqaale ay ku holgeliso ugu yaraan saddex kun oo ardayda soo bartay culunta caafimaadka ee maray tijaabada shaqo sidaasi awgeedna ay codsi u gudbinayaan wasaaradda maaliyadda ee wadanka dhegeystayaal lixda dabcan waxay ahayd dhegeyste lixdii bishii saddexaad ee sanadkan ayay ahayd markii ururka dhakhaatiirta dalka m b d u uu soo saaray gorgelin dabcan ku aadanayd shaqo joojin islamarkaana sagaaliyo labaatankii dabcan bisha sagaaliyo labaatankii bishii labaad ee sanadkan ayay dabcan dibadbax dhigeen iyadoona dhakhaatiirta ee shaqo joojintooda soo bilaabatay waa dabcan bartamihii bishii saddexaad maantana dabcan konton iyo shan cisho laga jooga taniyo markii ay shaqo joojinta gudagaleen ururada dhakhaatiirta dalka dhegeystayaal oo ay ku m b d u horkacaysa hagaaga dhegeystayaal goordhow warkaa saacadda ayaad dhegeysan doontaan kadibna qeybaha dhexe ayaynu usii gudbi doonaa dhegeystayaal hadduu alla idma dhegeyste haddaba qodobka doodayna saaka diiradda ku saarayna barnaamijka hogaankaysta ee xaaladda dalka ayaa dhegeystayaal ah iyadoo ay dabcan dhibaatooyin dhanka daryaalka caafimaadka ay wajahayaan dadweynaha sidee ayay maanta xal waara u gaari karaan dhakhaatiirta iyo dowladda dhexe ee dalka haddaba iyadoo ay dhibaatooyin dhanka daryeelka caafimaadka ay wajahayaan dadweynaha ama kenyaanka sidee ayay maanta xal waara u gaari karaan dhakhaatiirta iyo dowladda dhexe ee dalka haddii xal waarana la heli waayo ka hor saddex saac iyo qadar soddon daqiiqa ee subaxnimo ee maanta maxay tahay tallaabadii xigta ee dowladda dhexe ay qaadi doonto maxaadna ugu baaqi lahayd dhegeystayaal haddii ay ku dhegeysanayaan labada dhinac maxaana la gudboon si aysan u socon shaqo joojinta dhakhaatiirta oo curyaamisay adeegyada daryaalka caafimaadka ee dalka dhegeystiye waa idin soo dhaweynayaa dhegeystayaal warkaa saacadda ayaa goordhow dhegeysan doontaan hadduu alla idmay weliba cabdulaahi axmed codka taajirka bal intaanan aan u gudbin warka saacadda markaan haddii aan soo qabta adeega qeybta ka barnaamijka haddaba dhegeystayaal bishan oo dhan ama bishan oo idil caanaha budada brookside waxay ku siinaysaa dalab la yaab leh oo ku saabsan dhammaan noocyada caanaha brookside ka hel qiimo dhimis boqolkiiba shan iyo toban caanaha budada ee brookside dhammaan dukaamada jumlada iyo tafaariikhda meel kastoo aad dalka aad ka joogto islamarkaana ka dhig cuntooyinkaaga kugu wanaagsan dhammaan cuntooyinkaaga waxay dhadhan wanaagsan yeelanayaan markaad ku dirsatid caanaha budada ee hodanka ee saafiga ee brookside waxaa qiimin dhimistan ku heleysaa dhammaan noocyada kala duwan laga bilaabo shan iyo toban garaam ilaa laba dhibic shan kilo garaam oo qasaacdaysan dhegeystayaal ka yeel caanahaaga kuwo dhadhan leh oo tayadooda ay wanaagsan tahay dhegeyste waah tahay dhegeystayaal waxaa haatan si toosa qadka taleefonka dhegeysta lagu jiro maxamed ismaaciil shiine oo u dhadhaqaaqa arrimaha bulshada ee xaafadda islee deegaanka kamakunji ee caasimada dalkee nairobi soo dhowo maxamed ismaaciil
waa dhowahay naadiradi baxdaba iyo dhegeystayaasha dhan waa idin salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu dabcan wareysigaan sii gudagelaynaa aynu saaka diiradda ku saaraynaa shaqa joojinta dhakhaatiirta oo dabcan ayagoona keliya haysta wax ka yar dabcan labaatan daqiiqa maadaama dhowaan uu madax adeega dadweynaha uu yidhi in dhakhaatiirta ay keliya haystaan ilaa sagaalka iyo qadar soddon daqiiqo ee subaxnimo ee maanta si shaqooyinkooda dib ugu laabtaan heshiisyadii dabcanna eena wada sixdaan ayagii dowladda heshiisii saraakiisha caafimaadka dib ugu laabanayaan isbitaalada ay ka horgalaan haddaba maxamed ismaaciil shiine dabcan waa la socotaan filayaa dhakhaatiirta waxay doonayaan in si buuxda loo dhaqangeliyo heshiiskii gorgortanka ku salaysnaa ee c b a oo ay wada siixdeen sanadkii labada kun iyo todobiyo tobankii taasoo qayb ka tahay ardayda culunta caafimaadka soo bartay in si rasmi ah loo shaqaalaysiyo sidoo kalena kuwa tijaabada caafimaadka kuda jirana la siiyey lacag dabcan laba boqol oo kun ah sida ay codsanayaan ururada dhakhaatiirta dalka gaar ahaan ururka dhakhaatiirta wadanka hadaba haddaba shaqo joojinta ay dhakhaatiirta ku guda jiraan ma tahay mid ay ka gaabisay dowladda dhexe haye ismaaciil
bismillah horta saa la socotid dowladihii dowladdan ka horeeyey ilaa kibaki ilaa iyo uhuru dhakhaatiirta cabashooyinkooda ayay soo gudbinayeen heshiise ayay galayeen marka heshiisyadii la heshiisyadan daba joogaan dhowr qodob ayay dhakhaatiirta dalbanayeen in ay dowladda fuliso sida adigaa ka dhawaajisay dhakhaatiirta cusub oo jaamacadaha soo dhameeyey in shaqadooda shaqo toosa loo shaqogeliyo mishaaraadka loo kordhiyo iyo waxyaalo kaloo lamid a iyo noloshooda noloshooda mishaar keliya maahane guryahooda iyo caafimaadkooda insurancekooda iyo waxyaalo badan ay ka cabanayeen iyo dallacsiin in la dallacsiiyo ayaga laftooda marka dhibaatadaas dhibaato sanado badan soo socotay ayay ahayd dhowr jeer sanadadii lasoo dhaafay mudaharaadyo badan ay sameeyeen laakiin kan waxay ku adkaysteen in ay ilaa boqolkiiba boqol dowladda ay fuliso shuruudahooda inaysan shaqo ku noqon taasaana keentay muddo laba bilood ku dhow hadda dhakhaatiirtii inay shaqo joojin ku jiraan dhibaato badanna ay ku hayso waddanka isbitaaladii oo dhan dad xanuunsanaa joogo dhakhaatiir la-aan baa hayso dhibaato badan ayaa laga soo warinayaa gobolada siiba gobolada dadka aan awoodin inay aadaan dhakhaatiirta isbitaalada lacagta ah marka mashaakilkaas aad iyo aad ayay dowladda ugu lowashay waa tan keentay in habeen iyo maalinba ay kulamo galaan waxna lagu heshiiyo mar lagu kala tago ade ugu dambeyn hadda jimcihii kulanka ugu dambeeyey ee dowladda iyo dhakhaatiirta dowladda waxay ogolaatay sagaal iyo tobanka qodob ay dalbanayeen toban iyo toddoba qodob ayay dowladda ogolaatay laba qodob ayaa lisku baandhaafi waa laisku fahmi waayey ay dhakhaatiirtana ugu soo baxeen fadhiga waa tahay taasaa keentay marka dowladda inay muddo u qabatay ilaa maanta saa sheegtay sagaalkii soddon daqiiqo ciddii shaqada kusoo laaban weyso inay tallaabo ka qaadayso dabcan heshiis rasmina ay wada gaaraan a heshiis a ay saxiixaan heshiisyadii inkastoo dhowr jeer saasoo kale dowladda ay hanjabaad dhakhaatiirta usoo jeedisay laakiin aysan tallaabo ka qaadin waa dhici kartaa in muddo loogu daro ama wadahadalka lagu wada noqdo ma filayay in waxaasoo dhakhaatiira dowladda maanta hadday shaqada ka joojiso dhakhaatiir kale oo isla markiiba bedeli karto waa tahay la wada heli karo buuxin karta boosaskaas marka dowladda way ku khasbantay mar walba inay dabcan madaxda ismaamulada qaar waxay sheegeen inay bilaabayaanba dabcan inay diiwaangeliyaan ama shaqaalaysiiyaan shaqaale cusub oo dhanka caafimaadka
waa sax maamulada ismaamulada waxay ku hanjabeen inay diiwaangelin doonaan dhakhaatiir cusub qoran doonaan kuwa hadda shaqada haayana ay shaqo joojin ku samayn doonaan way samayn karaan sharcigan uu siinayaa in dhakhtarka qofkii shaqo soo geli waaya in shaqada laga joojiyo laakiin waxaad ogaataa waddankan dhakhaatiirta iyo macalimiintii waxay leeyihiin hay-ado madax banaanoo u doodo maxkamadaha iyo xuquuqdooda iyo heshiisyo la galo uu sameeyo taasaa waxay hadhow caqabad ku noqonaysa hataa haddii maanta shaqada laga joojiyay ay maxkamadda shaqaalaha ay tagaan dawlada ku guulaystaan waxaa lagu qasbanaanaya haddan in shaqadooda lagu celiyo mushaaradkii intii maalmood aysan shaqayn la siiyo iyada lafteedana culays badan ay dowladda ku noqonaysaa maadaama hadda dowladda waxay ka cabanaysa aysan u fulin karin shuruudahaas waa xagga dhaqaalaha waddankan maanta aan joogno dhaqaalihiisa aada u hooseeyaa mushaaraadkii shaqaalaha la bixin la-ayaa in kuwo kale mushaaraad loogu daro dowladda waxay tiri waqti kale aan ka dhigano hadda xilliga aan joogno corona laga soo baxay abaar abaara laga soo baxay daadada hadda socdo dhaqaalihii hoosu u dhacay ma awoodna inaan intaasoo qof maanta intaan shaqaalaysiina mushaarka lacagta intaas la eegano kuwa hadda shaqeeya baa laraba dowladda ay qorsheynaysaa siday shaqadooda ugu dhigi lahayd shaqo aan joogto ahayn qorshe noocaasayba dowladda wadaa shaqaalaha dowladda u shaqeeya inaysan permanent ahayn ahaan waa tahay waa mahadsan tahay haddaba dowladda dhexe maxaa la gudban haddii ay fash uu fashilmaan iraada heshiiska maanta loogu baaqiy inay la seexdaan dhakhaatiirta haddii uu fashilma ka waran maanta heshiiska ugu dambeeya wuxuu dowladda waxay ku qasbanaysaa madaxweynaha inuu soo farageliyo waa la socotay kowda may marka uu la hadlayay shaqaalaha iyo waddanka o dhan idaacadda marka la joogay huru garden dabcan maalinka shaqaalaha adduunka ma awoodo laakiin wuxuu ku qasbanaanayaa inuu soo farageliyo uu la fariisto uu si ku qancin karaba ku qanciyo madaxweynaha laftiisa maadaama wasiiradii iyo eh, shaqaalihii dowladda ay- iyo- iyo wasaaradiiba ay isfaham la-aan weli dhexdooda ka jirto
waa tahay xilligan uu dalka wajahaya saameynta ka dhalatay daadadka ee gaar ahaan roobabka weli da- weli da-ayaan ilaahde ma habboon tahay in dhakhaatiirta ay sii wadaan shaqo joojinta
ani ahaan shaksiyan ma haboono because dhakhaatiirta waddankay wax u barteen dadkana waa dadkoodii laftooda waa inay xoogaha dadkooda u danqadaan Eh, masiibooyinkan socda iyo dhibaatooyinkan socdana ee ay laftooda ay ka qayb qaataan Eh, waxaan odhan lahaa maadaama dowladda ay isdebcisay oo boqolkiiba sagaashan ama siddeetan ay f- go-aansatay ku heshiisay inay fulin doonto eh, shuruudihii ay wateen ay dhim- dhiman tahay um labadaas qodob ayaga laftooda inay dib iskugu laabtaan oo ay u naxaan ay u turaan dadkooda aniga ahaan shaksiyan saasaan dhihi lahaa aan kula talin lahaa waa tahay dabcan xilliguu dabcan madaxweyne ku- madaxweynihii hore wadanka xilliguu dabcan dalka hogaaminayay dhowr jeer ay dhakhaatiirta shaqo joojin dhigeen dabcan waxyaabah uu ka hadli jiray waxaa ka mid ah in dhakhaatiirta badankoodba dowladda u shaqeeya ee goobo gaar ay leeyihiin ama goobo ayaga u gaar oo private ah ee ka howlgalaan ay mudnaanta siiyaan taasi dabcan waxaa sidoo kale arrintaas ka dhawaajiyey barasaab ku-xigeenka aan iraada barasaabka ismaamulka nairobi johnson sakaaja mayaa lis dhihi karaa arrimahaasi dowladda uga daba jiideysaa inay dhakhaatiirta dalbaadkooda si rasmi u fuliso gaar ahaan in dhakhaatiirta dhaaq- mushaharka ay dalbanayaan la siiyahay
dhakhaatiirta maanta maysan bilaabin inay dhaqa ay furtaan eh, goobo ayaga shaksi u ah qaas u ah oo private ah Dhakhtar- waana la socotaa dadka kenyaankana way ogyihiin in dhakhaatiirta xilliga dowladda u shaqeeyaan maan xilliyada kale inay goobo ayaga leeyihiin ay ka ganacsadaan ay ka shaqeeyaan weliba inta badan waxaa lagu eedeeya kuwa gobolada u badan in isbita dowladda isbitaalada dowladda daawada taala lafteeda inay isbitaalada dowladda si musuqmaasuq ah waa ay tahay u xariiftamaan ay isbitaaladooda geeyaan oo isbitaalada dowladda inta badan daawooyinka laga waayo ay u tilmaamaan isfaamisha hebel iyo isbitaal hebel kasoo iibso marka ciladaas dowladda way og tahay shicibkana way og yihiin laakiin sababta maanta taala taas ma ahan dowladda waxay leedahay dhaqaale xumaa jiro xilliga lagu jiro ma awoodo in ay shaqaalo cusub oo badan ay qorto in mishaarka boqolkiiba sagaashan lagu- kor loo kordhiyo in la dallacsiiyo shuruudahaas inkastoo hadda ay ogolaatay dallacsiinta in la dallacsiiyo laakiin mishaar kordhinta iyo shaqaalaha cusub kulli ma wada qaadan karno haddaan qaadan karno haddaan qaadan karnano aan ku heshiin inaan qaadanano mishaarka ay dalbanayaan maahane kan dowladda hadday qaadanayan kan lafteeda wadahadal waa ka geli karnaa ay dowladda taagan tahay marka mashaakilkaas waa ka mid waana wax dastuurka iyo sharciga waddanka uu ogol yahay qofka inuu furun karo ganacsi xur isaga uu yahay waa tahay balse waxaa lagu eedeeyaa inay mudnaanta siiyaan goobahooda gaarka oo xarumaha caafimaadka ay saacado badan ay ka howlgelinay dowladda leedahay
waa sax eh, inta badan eh, goobahooda ganacsiga ay u badan yihiin oo ay xooga saaraan maadaama ay dhaqaale ka helaan dhanka dowladdan waa la socotaa cabasho inay ka cabashaan mishaarka inuu ku yaryahay waxaa hataa laga dhawaajiyay qofka dhakhtarka ah iyo qofka xildhibaanka ah xildhibaan oo hataa jaamacadan haysan inuu qaato lacag milyan wax yar ka dhiman dhakhtarkii oo jaamacad ka soo baxay oo dhakhtar ah oo lafdhabarka waddanka ahna in mishaar toddobaatan kun siddeetan kun uu qaato doodihii isbuucyada lasoo dhaafay ayay ka mid ahayd waa tahay marka laftooda waxay tabanayaan waxaa ka mid ah waxyaalahaas ay leeyihiin waxaa ka nagu kalifaya taa inaan goobo gooni furano Eh, dowladda ma kaafin karto nolosheena iyo waxyaalahan u baahanay shaksiyan familkeena iyo annagaba marka culaysyadaas dowladda hadday ballan qaadi karto inay mishaaraadka u kordhiso dhakhaatiirta waxaan filayaa laftooda shaqada inay si fiican u qabsan lahayn hadday waqti ku badi ma waqtiga inta ugu badan dowladda ay u shaqeeyaan waqti yar uu soo haro mishaarkiina uu yar yahay uusan iskabin dhibaatadeeda le ay laftooda waxaasay ku ca- cabanayaan cabashooyinkaasay qabaan waa tahay iyadoo dhibaatooyin badan oo dhan oo iska dabiici ah wadanka ka jira sidee ayay maanta xal waara u gaari karaan dhakhaatiirta iyo dowladda dhexe iyo wasaaradda caafimaadka Mhm.
wallahi waxaa sida keliya lagu gaari kara labada dhinacba inay isu dibciyaano ay isku adkaynin boqol kiiba boqol shuruudeyda fuli iyo boqol kiiba boqol ma fulinaydaas laga soo dibco oo wax umla isku afgarto dadka iyo ummadda iyo waddanka loo tura ayaan aniga qabaa inay xal lagu gaari karo haddii qof walba meeshiisa uu taagnaado erbed erbed kubad ay noqonaysaa waxaa ku dhammaanaya ku baaba'ayo dhibaatada kasoo gaaraysana waa shacabka waddanka ku dhaqan oo dadkaas ka rajaynaya in ay wax u qabtaan ay u adeegaan
waa tahay ugu dambeyn labada dhinac waa labada dhinac maxaad ugu baaqi lahayd oo la gudboon si aysan usii socon shaqo joojinta dhakhaatiirta oo curyaamisay adeegyada caafimaadka ama daryaalka caafimaadka haya ugu dambeyn waxaa ugu baaqi lahayd labada dhinac Eh, xagga dowladda waxaan ugu baaqi lahaa madaxweynaha inuu soo farageliyo uu tallaabo adag ka qaato go-aan adag uu ka qaato xagga dhakhaatiirtana waxaan dhihi lahaa eh, inaad xoogaha laftiina xoogaha isdabcisaan aysan maanta keliya ahayne laga yaabaa labadan qodob aad hadda ku dhegan tihiin in xal loo helo mustaqbalka marka oodan meel ku dheganaanin oo idinka laftiina aad soo dibacdaan marka waxaan dhihi lahaa in labada dhinacba fifty fifty ay dadka u turaan ayna xal joogto ah ka gaaraan arrimaha la isku haysto
waa tahay waa u mahadsan yahay maxamed ismaaciil shiine
mudan mudan waxaad
waa tahay waan u mahad celinaya maxamed ismaaciil shiine dabcan qadka taleefonka ugu warmayey islamarkaana ku sugan goobtiisa shaqada waan idinkaga mahad celinayaa dhegeystiyaal dhegeysigana dabcan waraysigaasi kooban waad ka bogateena filayaa maadaama waqti dheer ay noosii suurageli karin inaan lasoo herino dhegeyste soo dhawaada idin leenahay mar u dhowna idinkana dhegeysta qadadka taleefoonada idin firi doonaa qeybihii dhexe ee barnaamijka ayaynu soo duul istaagnay
waa tahay dhegeystayaasha qiibaha ee qadarinta inaga mudan waad ku mahadsantihiin la socodkeena dhegeysigeena barnaamijkan waa barnaamijkeena hogaanka heystaa Ah, dhegeystayaal waxaynu ku guda jirnaa barnaamijkii ahaa dhakhaatiirta oo shaqo joojin ku howlan oo haysta ilaa sagaalkii iyo badhka subaxnimo ee maanta dhakhaatiirta shaqo joojinta ku guda jira ayaa haysta ilaa iyo sagaalkii badhka subaxnimo ee maanta waxaa amarkani soo saaray madaxa waaxda adeega dadweynaha ee dalka felix cosgey waxa uu fursadan ee dheeraadka ah loo siiyey in dowladda iyo mas-uuliyiinta ururada dhakhaatiirta ee dalka ay wada saxiixdaan heshiis ay magaranaysa saraakiisha caafimaadka dib dib ugu laabanayaan isbitaalada iyo shaqooyinko- shaqooyinkooda oo dhan misne howlgalladii ee ahayd inay daaweeyaan ee dadweynaha felix gosgey ayaa yani, amarkani bixiyey kadib markii ururada ee dhakhaatiirta ee ay hogaaminayaan k m p d u ay diideen in ay saxiixdaan misne saxiix ay la yeeshaan mise ay heshiis la gaaraan ee bandhiga ay dowladda usoo bandhigtay waxa uu xusay in mas-uuliyiinta ay miiska wadahadalka la yimaadaan arrimo cusub oo aan qeyb ka ahayn go-aankii ee maxkamadda kusgey ayaa warbaahinta u sheegay in hogaamiyaasha dhakhaatiirta ay ku adkayst- ay ku adkaysteen in ay heshiiska qalinka ku duugi doonaan isniinta marka la tixgelin- markii la tixgeliyo ee dalabkooda cusub ee ay rajeynayaan madaxa waaxda adeega ee dadweynaha ee dalka magaranaysa ahna madaxa shaqaalaha ee aqalka madaxtooyada ee state house felix kusgey ayaa tilmaamay in wasaaradda caafimaadka ee dalka iyo amniraahdee golaha barasabyada ismaamulka ee c o g ay heshiiska wada saxiixdeen oo ayna magaranaysaa qaranadooda fareen in ay arrintani maxkamadda u gudbiyaan lixda ee bisha oo ah beri sidii ay horey ugu amreen wasiiradda wasaaradda caafimaadka ee dalka susan n wafula nakumeja ayaa dhankeeda sheegtay in dowladda dhexe ay ka go-an tahay in la gaaro xaal waaro oo lagu soo afjarayo shaqo joojinta ay dhakhaatiirta dalka ku guda jiraan tan iyo eh, maaragtay bartamihii bishii saddexaad ee sanadka waxay ururka dhakhaatiirta dalka ee k m p d u ugu baaqday inuu meesha ka saaro shaqo joojinta xogayaha guud ee ururka ma garanaysa dhakhaatiirta ee dalka k m p d u doctor dafji atilah ayaa dhankiisa bayaan uu ku sheegay in dowladda ay diiday inay kala xaajooto arrimaha ay weli tabanayso waxa uu ku doodayaa in la isku dayo in lagu qasbo in ay saxiixaan heshiiska dib ugu soo laabashada oo uu ku tilmaamay mid hal dhinac ah oo aan dhammaystirnayn xogayaha ayaa sheegay in ay k m p d u aan marnaba lagu qasbi karin masna lagu qasbi doonin in ay qalinka ku duugto dukumenti baalmarsan heshiiskii gorgortanka ee ku saleysnaa ee sanadka laba kun iyo toddobiyo tobanka waxa uu tilmaamay in dhakhaatiirta aan la cabsi gelin karin oo ay ma garanaysaa sii wadanayaan shaqo joojintaasi waxa uu xusay in shaqo joojinta hadda ka jirta misna hadda jirta ay ahayd mid laga hortegi kara haddii sida uu qoraalka u dhigaya aynan ahayn karti karti la-aan hogaanka wasaaradda caafimaadka sidoo kale waxa uu bayaan uu ku xusay in ismaamulada ay fududaysteen tabashooyinkooda misna tabashooyinka ee dhakhaatiirta awn irahdee xogayaha guud ee ururka k m b d u ayaa sheegay in muddo toddoba sano ah ay sugayeen in la dhaqangeliyo heshiiskii ay dowladda ay la gaareen
waa hagaagaga dhegeystayaal qeybihii dhexe ee barnaamijka hogaanka istaa ee xaaladda dalka ayaynu ku guda jirnaa dhegeystayaasha ayaan fursad u siinayaa in ay kasoo qeyb qaataan barnaamijka dhegeystayaal haddaba xogayaha guud ee ururka dhakhaatiirta dalka ee k m b d u ayaa tilmaamay in muddadan gudaheed waa muddada toddobada sane ee dabcan laga joogay xilligai heshiiska ay dowladda la gaareen ayay dabcan wuxuu sheegay in muddadaasi gudaheeda ay ka qayb ahaayeen wadatashiyo badan iyo gedisocod maxkamadeed oo natiijooyinkooda aan la tixgelin ama lagu tallaabo qaadin dhegeyse dor davji taylor xogaha guud ee k m b d u ayaa laga soo xigtay inay isku diyaarinayaan inay maanta maxkamadda tagaan si ay dhankooda u bandhigaan isagoo ku adkaysay in xaaladda cakiran aan laga gudbi doonin ilaa inta ay dowladda si buuxda uga dhaqangelinayso tabashooyinka saraakiisha caafimaadka dhanka ismaamulada haddii anigoo barasaabka ismaamulka thrakinisi ahna guddoomiyaha guddiga arrimaha caafimaadka ee golaha c o g mudomin juki ayaa dhankiisa sheegay in haddii saraakiisha caafimaadka aynan samayn sida laga doonayo in hogaamiyeyaasha dowlad deegaanada danta ku qasbi doonta inay shaqada ka eriyaan saraakiisha caafimaadka ee shaqo joojinta ku hulan si kuwo kale loogu bedelo waxa uu njuuki carabka ku adkeeyey in wixii hadda ka dambeeya aan loo sii dulqaadan karin dhibaatooyinkay wajahayaan kenyaanka daryaal caafimaad u raadsada ama u raadsanaya isbitaalada dowladda dhegeyste soo dhawaada idin leenahay qadadka telefoonada markaan idiin furayaa dabcan waqtigii dabcan dhakhaatiirta loo qabtay waa la joogaa waa saddexdii ama sagaalkii qadar soddonta daqiiqo ee subaxnimo dhegeyste dabcan tallaabada xigta ee dowladda qaadi doonta ayaan ogaan doonaa maanta dhegeystayaal oo tallaabaday ka qaadi doontaa saraakiisha caafimaadka haddii aysan ilaaya maanta heshiis ay wada gaarin dhegeystayaal kadibna lasoo abjara shaqojoojinta dhegeyste qodobka dooda ayaa dhegeystayaal iyadoo dhibaatooyin kenyaanka ay wajahaan sidee maanta xal waara ee u gaari karaan dhakhaatiirka iyo dowladda dhexe ee dalka labada dhinac maxaa ugu baaqi lahayd dhegeyste oo la gudboon si ay usii soconin shaqojoojinta dhakhaatiirta oo curyaamisay adeegyada muhiimka dhegeystayaasha ayaan fursad u siinayna inay qadadka teleefoonada soo bagsadaan eber toddobo eber labo saddex shan eber eber sagaal eber zero seven zero two three five zero zero nine zero ayaa soo beegsan karta maadaama keliya nambarkaasuu haatan shaqaynayo dhegeyste waa idin soo dhaweynayaa dhegeystayaal mar kale star f m codka gobolka waqooyi bari ayaad nagala socotaan markan waxaan soo qabanayaa adeega qeybta ka barnaamijka waana caanaha budada ee brookside haddaba bishaan oo idiil brookside waxay ku siinaysaa dalab la yaab leh oo ku saabsan dhammaan noocyada caanaha brookside ku hal qiimo dhimis boqolkiiba shan iyo toban ee caanaha budada ee brookside dhammaan dukaamada jumlada iyo tafaariikhda meel kasta oo dalka aad ka joogta islamarkaana ka dhig cuntooyinkaaga kugu wanaagsan oo faraha lisaga goosta dhammaan cuntooyinkaaga waxay dhadhan wanaagsan yeelanayaan markaad ku darsatid caanaha budada ee hodanka ah ee saafiga ee brookside waxaana qiimo dhimisan ku helaysaa dhegeystayaal dhammaan noocyada kala duwan laga bilaabo shan iyo toban garaam ilaa laba dhibic shan kilo garaam oo qasaacdaysan dhegeystayaal brookside waxay ku leedahay caanaha sii adeegso si cuntooyinkaaga iyo shaaha iyo ujiga ay u noqdaan kuwa taysan oo dabcan aada u dhadhan macaan dhegeystayaal adeega kale ee qeybta ka ah barnaamijka ayaan soo qabanayaa dhegeystayaal waa adeega shirkadda isgaarsiinta ee airtel dhegeyste haddaba airtel waxay ku leedahay dhegeyste tubonge all net radio dhegeystayaal goordhow ayaan adeegaasi idiin akhrin doonaa waa hagaag adeega haddii aan soo qabto haddaba dhegeystayaal shirkadda isgaarsiinta airtel waxay ku leedahay ka faa-iideyso adeega airtel tubonge all net oo la sheekayso asxaabtaada adeegan qiimo dhimis ayaa lagugu sameeyey waxaana lagugu soo kordhiyey fariinta gaaban sirtu waa inaad si aan kala joogsi lahayn u sheekaysaa adigoo adeegsanaya tubonge all net garaac xidig shan afar afar afar geys si aad u hesho boqol daqiiqa iyo fariinta gaaban aad kula xiriireyso dhammaan shirkadaha isgaarsiinta iyo wicitaanka macaamiisha airtel oo bilaasha toddobaadkiiba waxaana ku helaysaa siddeetan shilin oo dhegeystayaal oo keliya airtel areason to imagin dhegeystayaal daba sirtu waa inaad si aan kala joogsi lahayn u sheekaysaa adigoo adeegsanaya tubonge olnet ee shirkadda isgaarsiinta ee airtel dhegeystayaal waa hagaag markaan dhegeystayaasha oo soo beegsan kartaan qadadka telefoonada dhegeyste eber toddobo eber labo saddex shan eber eber sagaal eber ayaad dhegeysta soo beegsan kartaa haddaba iyadoo ay dhibaatooyin kala duwan ay wajahayaan dabcan kenyaanka madadweynaha sidee ayaa maanta xal waar ay u gaari karaan dhakhaatiirta iyo dowladda dhexe dhegeystayaal si ay shaqa joojinta usoo afjaraan oo muddo ku dhow laba bilood ay shaqa joojin ku guda jiraan ururada dhakhaatiirka dhakhaatiirta ee dalka uu horkacaya ururka dhakhaatiirta ee k m p d u haddaba labada dhinac maxaad ugu baaqi laheyd oo la gudban si aysan usii socon shaqo joojinta dhakhaatiirta oo curyaamisay adeegyada daryaalka caafimaadka dhegeyste dhammaantii mar kale waxaad leenahay subax wacan oo wanaagsan dhegeystayaal dhegeystaha ugu horeeya qadka taleefonka ku jira iyo muxdiin hay helow dhegeyste
helo
kusoo dhowo barnaamijka magacaaga iyo goobtaad ku sugan tahay
helo asalaamu calaykum wacalaykum salaam dhegeyste kusoo dhowo barnaamijka
mugaadho waaye walaal haye magacaaga iyo goobtaad ku sugan tahay Bixiya.
haye
Een, tak- waa laga- waxaa laga doodaya umalaynaa baraga takhtariinta oo shaqa joojin subeen sax
Ee, takhtariin waxaan ugu baaqayaa takhtar la-aantiisa horta waxaan noolaana malehin waxaan leeyahay takhtariinta inay goobada caafimaad ku noqdaan oo ay shaqo ay shaqadooda sii wadaan aan ugu baaqaya
waa tahay
Een, dhanka dawladdana waxaan ugu baaqayaa inay takhtariinta ay ay la- ay lacagta ugu darto ay birko kuwii dalacsiin rabo ay dalacsiiso oo ay arrinta markaas ay okay noqon haye
laakiin haddii kii hore meeshiisa iska joogo ood wax dalacsiin lahayn waa tahay arrinta way xumaanaysaa ma garat waan Haye.
rabnay Een, dawladda inay ku- kii hadda qoris rabo takhtar- takhtariin badan hadda soo- soo wax barataa jira kuwaas in la shaqaaleysiiye kuwii hore oo shaqo shaqo loogu sii daro oo lacagta loo sii kordhiyey sidaas arrinta ay ku saxsanaysaan ma garan haye
saaib waa ku salaamayaa boqolkiiba boqol waxaan ku leeyahay
haddaba maxaa ugu baaqi laheyd labada dhinac
labada dhinaca maxaad ugu baaqi laheyd ugu dambeyn
labada dhinac waxaa ugu baaqaya inay wada shaqeyn ay wada shaqeeyaan waa tahay
wada shaqeyn inay suubiyaan aan ugu baaqaya waa hagaag waa kaaga mahad celinayaa dhegeystahaasi dhegeystayaasha kale ay doonayeen inay qadadka telefoonada soo bigsadaan ayaan fursadda siinaynaa hallo star f m
hello star f m
hallo hallo
kusoo dhowo barnaamijka walaal magacaaga goobtaa ku sugan tahay
asalaamu calaykum wacalaykum salaam
abo waan ku fiirna waa xuseen xagal jariir haye
haddii aan u guda galo mhm ku soco
dhakhaatiriintan horta waa qaa'imiin mushaar loo kordhinna ma laho haye
mid walbaba farmasi iska samaysto magaalada dhexdeeda uu ka samaysto meeshii joogu farmasi ka samaysto haye
waxa alla wixii daawo dawladda ay keento isbitaalka weyn loogu talagalayna waxay aadinayeen farmasooyinka haye
halkaasay ku gadanayeen markaa daawadii haye
hadde dawladdu waxay keentay haddaan kale usii safrinaya mishaar ii kordhiya aan leeyahay shaqa joojin baan samayn haddana meesha ay soo gashay meesha horta xasaare xun baa ka imanaya waan gartay
waxay ku doodayiin hadda ani aan garanayo mhm oo meesha cilmi ee kuma eg haye
waayo meesha lagu soo hiiran waa isbitaalka iyo dawladda haye
markaas waxaa lagu dhihi bandol keli baa lagu qori wixii kale ka madiina ka soo qaado falmasi hebel ka soo qaado gule intii waraaq lagu haye
sanadkada aan soo dhaafnay dhexdiisa waxaan tagay gaarisa haye
qof xanuunsanaa baa meesha geey cawooyin markaan ku jira oo un daawadii un kax soo galda ileeyahay maalinka dambe yaa la yidhi irbadii wax lagu duraay gumacii afkiisa horaa waa lalaayay kax soo galda oo madiina ka soo galda waan gartay
haanti baabki weynaa ee daawada lagu qaadayo waa la hayaa haye gumaciina lama hayo
haye Da- daawo lagama lama hayo farmashaa laleeyahay wax ka soo gal farmashaa waxaa iska leeyahay raaciyad haye waxa dawladda ay waashay ay raaciyadda gacanta ay ku haysa maxaa waay marka
haye
hadda waa ina ayaga xaalufiyeen un isbitaalka farmasha looma arkay waan gartay
nimankan dabagal ha lagu sameeyo wax mushaar oo loo kordhin baan jirin Eh, haddii ay dadweynaha naxariis maw ku haysto dadkan waanainjiga naxariis maw ku haysto haddana mushaarhana loo kordhiyo intana daawadii baan sii gadgadan oo farmasho aan geysanaya mhm
taa ani ilaguma ilama aadano
marka dawladda iyo maaragtay dhakhaatiirtaba maxaad ugu baaqaysaa
waxaan ugu baaqayaa daw- takhaatiriinta horta shaqadooda ha ku noqdaan haye
sidaa hadda ay yihiin ha bedelana dadweynaha horta u shaqeeyaan oo markuu qofka mm, shaqadiisa waajibka ku aad markuu guto aha yaa mushaar loo kordhin karaa ama darajo loo kordhin karaa sax oo la da- la dalacsiin karaa sax
shaqada iyada hadda haddaad keenaynin aha oo shaqadaada aad gabtay haye
maxaa lagu kordhin mushaar waxaa lagu kordhinaya mushaar meesha kuma jirto dallicis ma helaysid nimanka horta meeshooda ha ku noqdaan dawladda dabagal ayaga ha ku samayso ayagaan qaylinahay in dabagal ha lagu sameeyo sax daawadana dawladda ay keenayso meel ay gelhayso wixii ay aqoonsan dawladda maxaa waaye iyada maxaa ku dhacay meelaha ay tataagantahay nimankan ay laqa qaylin maxaa waaye maxkamad maxaa waaye horta nimankan ma la dabagalo nin walba farmashule farmisha farmisha la tego haye farmishaha marka la tego hala baaro si wax la lagu sameeyo haye Dabagal in la lagu sameeyo nimankan mushaariga aan loo kordhin hadday doonaan shaqada banaanka ka tuurnayaan laakiin nimankan dabagal la lagu sameeyo waana ku salaamay waa tahay waan kaga mahad celinayaa sida wanaagsan oo barnaamijka aad nagala qayb qaadatay dhegeystahaasna wuu ku mahadsan yahay haye maxamed waa hagaag dabcan dhegeystayaas wuxuu leeyahay waa in dhakhaatiirta ayaga dabgal lagu sameeyo oo hab habkay ugu shaqeeyaan la ogaado oo dabgal lagu sameeyo maadaama inta badan dhakhaatiirta lagu eedo in goobaha ay goobaha dowladda ay ka horgalaanba aysan si joogto ah qaarkood aysan u aadin waa sida em, dabcan madaxweynihii hore ee dalka uhuru kenyatta oo dhowr sano ka hor sidaasi- sidaas yiri xilli uu hogaanka wadanka hayay dhegeyste iyadana sidoo kale barasaabka ismaamulka nairobi waa arrintaasi asana yiri maadaama lagu eedo dhakhaatiirta in mudnaanta koowaad ay siiyaan waa goobahooda gaarka waa dabcan dhakhaatiirta go- ka howlgala isbitaalada waaweyn ee wadanka kuwaasoo qaar badan oo ka mid ah ee haatan shaqo joojin ay ku guda jiraan dhegeyste dhegeystayaasha kale ayaan qadadka telefoonada siinaya ay doonaya inay barnaamijka ka qayb qaataan halo star f m waa hagaag dhegeystahaasi qadka ayaa ka go-ay dib u soo beegsan leeyahay xigaha doonaya barnaamijku inuu ka qayb qaato walaal soo dhowo magacaaga halkaad ku sugan tahay
waa maxamed oo dhanka iyo carabiya ka soo baxay carabiya ismaamulka madheera deegaan baarlamaanaadka lafi haa waa tahay barnaamijka la socotaan filaya
barnaamij waa la socdaa u gudagala waa tahay ku soco
murniyow khiyaano waxay un ka waxay un la jirtaa nimanka takhaatiirta waa tahay oo khiyaanadaas haddii aada noo f- bidhaamisid haye waxaa waxaa waaye meel fuula iyo meel magaalo isku mid ayay noqday waan gartay
isbitaalka dawladda mashaar waa bixisaa daawo waa keentaa gawaarida iyo daawo lagu wada baa la keenayaa isbitaalka districtna waa filmashi aad waan gartay
marka hadday fiirisin dhakhaatiirta keliya maaha ee saynteeda way jiidinta waa sii dheer tahay ma sahlana waan gartay dad kale baa lasii jira magaalada diif ay leedahay kumitiya ay leedahay wax kasta ay leedahay waan gartay waxaa soo moodaa marka waxaad moodaa in laisla ogyaho arrintiiba u joodo aan laga hadlaynin waan gartay
marka mashaar loo kordhinayo ma laha aniga waxaan dhihi lahay nimankaas daqdala lagu sameeya sida ninka iga horreeya walaalkay aad sheege mhm
marka arrintaasay waxa waaye dawladda ha ka hadasho oo fiiri weyn ha u qaataan qabaani waa taa mahadsantaa walaal haddaba ururka dhakhaatiirta dalka k m b d ayaa doonaya in hesh- eh, qodobada ay doonayaan in la dhaqangeliyo dhegeystayaal dhammaantood waa heshiiska ku taleysnaa gorgortanka ay la gaareen s- dowladda labada kun iyo toddobiyo tobankii heshiiskaasi doonaya in si rasmi loo dhaqangeliyo waxaana ka mid ah heshiiskaasi in ardayda soo barto culunta caafimaadka in ayagana la shaqaaleysiiyo si rasmi ah sidoo kalena dhegeystayaal mishaar kordhin eh, mishaar fiican la siiyo sida ayaga doonayaan waa dhakhaatiirta ardayda haatan ku jira tijaabada caafimaadka ama internship luqadda afka qalad lagu yirahda dhegeystaha qadka taleefonka ku jira ayaan fursadda siinaynaa iyo muxdiin
halow dhegeyste
waa hagaag qadka ayaa ka go-ay xigahan siinaynaa
halow dhegeyste
halo kusoo dhow barnaamijka dhegeysta magacaaga goobtaa ku sugan tahay walaal waa caadan cumar baraadis wey wadaadkii dhaal cawiye haye
horta rag badan oo ka hadla arrin qowska ka hadla rag badan baa tataa waxa weeye hadda takhaatiirta laga hadlaya sama barnaamij aha
niyow arrintaa iyadaa niyow aad baan ani nafteyda ola yaabanahayo waxaana waa wakti dhow wax sidaa noqday ma wakti hore bay ahay bilaabatay ilaa waagii baaki marka takhaatiirtan ayagana mushaar un bay sii raadiyaan shicibkiina meesha waa ku rifaatay horta waxaa dhan dawladda iyo takhaatiirtan waxa u lalaynaya horta waa shicibka haye sax meesha ku baaba'ay kulle an waxaan dhihi lahaa dadkan shicibka ha u turaan maxaa yeelay waa meesha ku dhammaanaya nimankan mudul unbay iska raadsanayaan waxay dawladdan iyada nafteeda dawlad weeye waddanka iyada dawladka wax walbay samayn kartaa guddi bay saari kartaa oo nimankan ka dabagalo mushaarka hadii loo kordhiyey haddaan loo kordhinbo horta mushaarkii loo kordhiyo oo dawladda inay horta shicibka u shaqayso unbaa fiican oo cadaalad ay tahay haye
dawladda haddii cadaalad ahayn dhib baa jira maxaa yeele hadda meeshan aan joogno waa si ninka hore uu sheegaya haddaad intaad far- aad tagto isbitaalka aad saaka adooba la qarashaysinna masaakiinta waddanka degan aad damacdo inaad ruux yar cirbad u doonato cirbadna kama helaysi waxbuu kuu qori ama uu ku cabiri wuxuu ku dhihi hor daawada halkaa u doono haye
dawladdina waa kaloo isbitaal bay dhigtay oo carri ilaahay isbitaallay ka badisay dawladdaa iskale baa lagu leeyahay haye
marka aniga hadda qaladkaa waxaa iskale waxaa dhihi lahaa dawladda iskale dawladda maxaa yeelay waxaana dhanba iyada mas-uul ka eeg takhaatiirtan wixii hoos joogo oo intaasoo wasaarada iyada unbaa mas-uulkaa soo maa si wanaagsan
marka hawshaa inay qabato oo kuwana guddi ay u saarto oo nimankana mushaarka loo kordhiyo nimankana dabagal lagu sameeyo alxamdulilahi hawlaha ay ka shaqaynayaan la fiiriyo dad loo fiiriyo ma garan haye shicibka si wanaagsan loogu shaqeeyo unbaa fiican waxaana dhanba hadda haddaan fiiriyaan shicibka unbaa lagu laynaya meesha
hadda marka labada dhinacba maxaad ugu baaqaysaa labada dhinac waxaa ugu baaqaya shicibka yaa lalayn waxaasoo dhan shicibka yaa lalayn shicibka masaakiinta meesha yaa lagu baabiin maxaa yeelay iyagana hadday ay hunguri u raadsanayaan oo shicibka ayna marna ka fikiraynin dadka masaakiintahay oo daawadii dawladda shicibka unba ay ku tiirsa shicibka arkaysa dawladda ku tiirsa shicibki shicibka meesha ku baabaya ma garan sax
marka dawladda waxaan dhihi lahaa shicibka ha u turto shicibka ha fiirisa xagga xagga u naxariis maxaa yeelay takhaatiirta nafteeda bal mushaarka ha loo kordhiyo ayagana xaaladooda ha la baaro mushaarka markii loo kordhiyey si ayaa lagu dayna dabagal ha lagu sameeyo waxay ka shaqeynaya ha la fiiriya ma garan waan gartay
warka sax sandhiila walaalo waana ku salaamay hadda
waan kaga mahad celinaa sida wanaagsan oo barnaamijka aad nagala qayb qaatay dhegeystahaasina wuu ku mahadsan yahay haye maxamed
waa hagaag goordhowna dhegeystayaal waxaan soo qabanayaa aan soo qabtaan idhaahday adeega qeybta ka ah barnaamijka dhegeystayaal waana shirkadda isgaarsiinta ee eetel shirkadda eetel dhegeystayaal waxay ku leedahay ka faa-iideysa adeega eetel tubonge allnet oo la sheekeysa asxaabtaada adeegana adeegana qiimo dhimis ayaa lagugu sameeyey waxaana lagu soo kordhiyey fariinta gaaban sirtu waa inaad si aan kala joogsi lahayn u sheekaysaa adigoo adeegsanaya tubonge allnet garaac xidig shan afar afar afar geys ama hash si aad u hesha boqol daqiiqa iyo fariinta gaaban oo aad kula xiriireysa dhammaan shirkada isgaarsiinta ama shirkadaha isgaarsiinta iyo wicitaanka macaamiisha ee telo bilaasha oo toddobaadkiiba waxaadna ku helaysaa siddeetan shilin oo keliya dhegeyste eetel waxay ku leedahay reason to imagine dhegeystayaal qeybaha qeybihii dambe barnaamijkaynu ku siisaqeynaa dhegeyste
waa tahay dhammaan dhegeystayaasha qiimaha ee qadarinta inaga mudan weli waxaanu ku guda jirnaa barnaamijkeena hogaanka oad kala socotaan star dhegeystayaal barnaamijku waxaanu ma garanaysaa diirada ku saareynaa shaqo joojinta dhakhaatirinta iyo dowladda oo dabcani u qabatay ilaa sagaalka iyo badhka maanta ah in ay kasoo laabtaan masena ay kusoo laabtaan shaqadooda madaxa waaxda adeega dadweynaha ee dalka ahna madaxa shaqaalaha ee aqalka madaxtooyada ee state house felix gosgey ayaa tilmaamay in wasaaradda caafimaadka ee dalka iyo golaha barasaabyada ismaamulada ee c o g ay heshiiska wada saxiixdeen oo aynan maaragtay qareenadooda fareen in ay arintani maxkamadda u gudbiyeen lixda ee bishani ee beri ah sidii hore ee lagu amray dhegeystayaal wasiiradda wasaaradda caafimaadka ee dalka susan wafula nakumeja ayaa dhankeeda sheegtay in dowladda dhexe ay ka go-an tahay in la gaaro xaal waaro oo lagu soo afjaro shaqo joojinta ay dhakhaatirinta ee dalka ay ku guda jiraan tan iyo bartamihii bishii saddexaad ee sanadkani waxa uu ururka dhakhaatiirta ee dalka k m p d u ugu baaqday inuu meesha ka saaro shaqo joojinta ay kusoo laabtaan shaqooyinkooga xogayaha guud ee ururka dhakhaatiirta dalka ee k m p d o dor dafji atela ayaa dhankiisa bayaan ku sheegay in dowladda ay diiday in ay kala xaajooto arrimaha ay weli tabanayaan taasi oo madaxweynihii hore ee dalka uhuru kenyatta isagana uu sheegay in dhakhaatirinta ay mashquul ku yihiin ma garanaysaa ganacsigooda u gaarka ah waxa uu ku doodayaa in la isku dayay in lagu qasbo in ay saxiixaan heshiiska dib ugu soo laabashada shaqada oo uu ku tilmaamay mid hal dhinac hal dhinac oo keliya ay tahay oo heshiiskaasi u dhammaystirnayn xogayaha sheegay in k m p d u aan marnaba lagu qasbi doonin in ay qalinka ku duugto dokumentiga balmarsanaa heshiiska gorgortanka ku salaysnaa ee sanadka laba kun iyo toddobayo tobanka waxa uu tilmaamay in dhakhaatiirtani aan la cabsigelini karin oo ay magaranaysaa diyaar u yihiin eh, wax walbaba in ay magaranaysaa ay la qabsoomi doonaan waxa uu xusay in shaqo joojinta hadda ka jirta ay ahayd mid laga hortegi karaya haddii eh, sida uu qoraalka u dhigaya aynan ahayn karti la-aanta hoggaanka wasaaradda ee caafimaadka sidoo kalena waxa uu bayaan ku xusay in ismaamulada ay magaranaysaa fududaysteen eh, tabayaasha tabayaasha ee dhakhaatiirta iyo waxyaabaha ay tabanayaan xogayaha guud ee ururka k m p d u ayaa sheegay in ay muddo toddoba sanaha ay sugayeen in la dhaqangeliyo heshiiska ay dowladda eh, gaareen waxa uu tilmaamay in muddadani eh, gudaheeda ay qeyb ka ahaayeen misna ay ka ahayd wada tashiyo badan iyo maaragtay geedisocod maxkamadeed oo natiijooyinkooda aan la tixgelinin ama lagu tallaabo qaadin tan iyo intii ay bilaabeen shaqo joojinta dhefji dor dhefji amanirahde ayaa laga soo xigtay inay isku dayayaan ay isku diyaarinayaan in ay beri maxkamadda tagaan si ay maaragtay eh, dhaqankooda u bandhigaan iyo magaranaysa waxyaabaha ay doonayaan in ay dowladda ay sameyso barasaabka ismaamulka tarakanithi ahna gudoomiyaha guddiga arrimaha caafimaadka ee golaha c o g eh, mudoomi njuki ayaa dhankiisa sheegay in haddii saraakiisha caafimaadka aynan sameyn sida laga doonayaa in ay magaranaysaa eh, hogaamiyaasha dowladda deegaanada eh, magaranaysaa ay danta ku qasbin eh, in ay magaranaysaa shaqada ka eriyaan saraakiisha caafimaadka ee shaqo joojinta ku howlan si kuwo kale loogu bedelo waxa uu injuki carabka ku dhuftay misna uu ku adkeeyey in wixii hadda ka dambeeya aan loo sii dulqaadani karin maaragtay tallaabooyinka misne eh, dhibaatooyinka ay wajahayaan kenyaanka daryeel caafimaad u raadsanaya isbitaalada ee dowladda dhegeystayaal weli waxaanu ku guda jirnaa barnaamijkeenii ee hoggaanka heystaa Eh, barnaamijkeen toobada ku jirana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah eh, muxidiin iyo saaxiibkay maxamed
hagaaga dhegeystayaal goordhow warka baraqannimo ee cabdulaahi axmed codka taajirka ayaad dhegeysan doontaan hadduu alla idmo intaanan warka u gudbin dhegeystayaashaan fursa siinaya halo isaafim soo dhowo walaal magacaaga heligaad ku sugan tahay
asalaamu calaykum isaafan wacaleykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu walaal barnaamijka waa la socotaan filayaa aad iyo aad waan la socdaa cabdixamiid oo kaala soo xiriray madheera waa taa mandheero ka xagee walaal
madheera xaafadda balyarada bulamar tawnka ku taalo waa tahay buula amar ee gaarka buulayin bi ahaye aa ileen waa taqaanaa hey, haye si wanaagsan barnaamijka waa la socotaan filaya walaa waan la socdaa roobna noo da-ay mii maqashaanaan fila ilaaha idiin siyaadiye haye waa si fiican aan kuu maqlaa u gudagel barnaamijka saan u gabagalo bahda caafimaadka oo shaqajoojinta ku dhawaaqday Haye.
hadda ku jirto mhm
walaalow hadda daraadda waxaa ku dhimatay gabar saarka weyn ku dhimatay oo umalaysay dhiigbax u dhimatay marka annaga nooma roona sooma si wanaagsan haye ma daryeel la-aanay u dhimatay wallahi bilahi dalaana u dhimatay Mhm.
soomaaliya meesha ku dhimatay alxamdulilah haddana dalaal ala aftay kaliya la aftay maga ilaah u naxariista haye meeshay ku dhalaysay cunugina wuu badbaaday ayadana way tagtay soo dir la-aan maaha waa taa ilaah u naxariista haye ma dhiig baxdo haye
marka annaga hataa faa'iida kuma qabno haddii looga daro haddii kaleetaba waa tahay walaalow dakhtariintii waaweynaa oo aan ku xisaabtamaynay istaallay furteen lacagtooda ma ahane lacag kale dooday ka qaataan dhabalkooda ay qaataan ma garat waa tahay dabcan waxau la jeedaan filayaa hataa ka hor intaysan shaqo joojinteedu aysan gudagelin xarumaha caafimaadka inta badan laguma arkay in naadulid yadaan filaya isbitaalka daawo kama helna ma garat waan gartay aniga caddaxmid amaan isbitaalka tago oo deenka lagu daaweeyan ahaa lagu leeyahay warniya waraaq baan kuu qorayaay isbitaalada gaar ka doona lagu leeyahay ma garat waa tahay daawo kama helaba lacag loogu daraaba sheeginba waan gartay
annaga lahaynta maanta xanuunsano isbitaalka weynaantana dowladda ay leedahay Mhm.
daawo lagama helaayo marka maxaa laga faa'iida dii lagu dara hadii kale sheekh waa tahay fariintaad diraysa maxay tahay marka fariinta aan diraya waxay tahay haddii loogu daray haddii haddii loogu darana waan ogolnahay laakiin dakhtariinta daawo hana siiyana isbitaalada ayaga leeyihiin ha naga daayaana ilaahay ha ka cabsadaana ma garat waan gartay
isbitaalka lacag uma haysano dad bayaraa jirto dad masaakiimaa jiro oon lacag aan haysanin oo isbitaalka tegaayo bandol bandol kuu sinaa bandol maxaa maxaa ka soconaya meeshaas waa tahay
marka hore waa dhib qabnaaye maxaa sameynaa dawladdan dhibdankeeda naga haysto Mhm.
dakhtariinta dhib naga haysto maxaa sameynaa waan gartay
marka ilaahay baan kal saaranaynaa walaalow waa sidaa walaal waa kaaga mahad celinayaa dhegeysigaaga iyo sida togan aad barnaamijka uga qayb qaadatay qaadata waa tahay dabcan ku maqlayaan filaya inuu kaa guddoomay insha allah rajeynaya waa tahay walaal waa mahadsan tahay waana kaaga mahad celinayaa dhegeysigaaga Een, barnaamijku waxaa ma garanaysaa inta badan dhegeystayaasha iyo dowladduba ay diiradda ku saaraan in dhakhaatiirtu ay ma garanaysaa iska samaysanayaan ee, shaqooyinkooda u gaarhka ah misna ganacsigooda u gaarka ah taasoo sabab u ah in inta badan isbitaalada ay noqdaan kuwo daabala-aana Ee, dowladda ayaa ma garanaysa muddo siisay adiga ilaa iyo maanta oo sagaalkii subaxnimo lasoo dhaafay hadda qadar saacadda waxay ku dul taagan tahay tobankii iyo rubi misna shan iyo toban daqiiqo saad u taqaanaan Aanay dhegeystayaal barnaamijkan intuu hawada ku jira dabcan waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah muxidiin xasan maxamed iyo maxamed axmed khaliif felix kosgey ayaa amarka ah in dhakhaatiirtu ilaa sagaalka iyo gow haddii eh, sagaalka iyo badhka ay dabcan shaqada kusoo laaban waayaan in shaqada laga eriyo ah, ayuu sheegay isagoo ma garanaysaa la hadlayo ma garanaysaa hogaamiyaha ururka dhakhaatiirta k m p d u ayaa oo ay diideen in ay saxiixaan heshiis loo soo bandhigay waxa uu xusay in mas-uuliyiinta ay miiska wadahadalka la yimaadaan arrimo cusub oo aan maaragtay qeyb ka ahayn ee, go-aankii maxkamadda kosgey ayaa warbaahinta u sheegay in hogaamiyaasha ee, dhakhaatiirta ay maaragtay ku adkeysteen in ay heshiiska ee, qalinka ku duugi doonaan isniinta marka la tixgelinayo ee, ma garanaysaa dalabaadkooda cusub madaxa waaxda adeega dadweynaha ee dalka ahna madaxa shaqaalaha ee aqalka madaxtooyada ee state house felix kosgey ayaa tilmaamay in wasaaradda caafimaadka ee dalka iyo golaha barasaabyada ismaamulka ee c o g ay heshiiska ay wada saxiixdeen oo ayna magaranaysaa qaranadooda fareen in ay maaragtay arrinta maxkamadda u gudbiyaan lixda bisha oo beri ah sidii ay magaranaysa oo maanta ah sidii ay horay magaranaysa loogu amray wasiirada wasaaradda caafimaadka ee dalka susan wafulana humija ayaa dhankeeda sheegtay in dowladda dhexe ay ka go-an tahay in la gaaro xaal waaro oo lagu soo afjarayo shaqo joojinta ay dhakhaatiirta dalka ugu guda jiraan tan iyo bartamihii bishii saddexaad ee sanadkan waxa uu ururka dhakhaatiirta dalka ee k m p d u ugu baaqay inuu meesha ka saaro shaqo joojinta eh, waxaana magaranaysaa codsigaasi gudbisiisay susan nakhumija xogayaha guud ee ururka dhakhaatiirta ee dalka ee k m p d u dr def g atila ayaa dhankiisa bayaan uu ku sheegay in magaranaysaa dowladda ay diiday inay kala xaajooto arrimo ay weli tabanayaan maxamed
waa mahadsan tahay mar kale dhegeyste Ee, waa muxudiin waa mahadsan tahay dhegeystayaal qeybihii ee, dambe aynu ku guda jirnaa dhegeystayaal markaan aan soo qabta adeega qeybta ka ah barnaamijka dhegeystayaal waana caanaha budada ee brookside Ee, dhegeystayaal bishan oo idil brookside waxay ku siinaysaa dalab la yaab leh oo ku saabsan dhammaan noocyada caanaha ee brookside ku hel qiimo dhimis boqolkiiba shan iyo tobanac ee caanaha budada ee brookside dhammaan dukaamada jumlada iyo tafaariikhda meel kastoo aad dalka aad ka joogta islamarkaana ka dhiga cuntooyinkaaga kuwa wanaagsan dhammaan cuntooyinkaaga waxay dhadhan wanaagsan yeelanayaana markaad ku dirsatid caanaha budada ee hodanka ah ee saafiga ee brookside waxaana qiimo dhimis lagugu sameeyey aan idhaahda waxaana qiimo dhimistan ku helaysaa dhammaan noocyada kala duwan laga bilaabo shan iyo toban garaam ilaa labaad waa laba dhibici shan kiilo garaam ay qasaacdaysan dhegeystayaal caanaha ka dhig kuwa aan dabcan faraha lisaga goosto waana caanaha budada ee brookside dhegeystayaal adeega kale ee qeybta ka ah barnaamijka ayaynu gudagalaynaa ee dhegeystayaal waana shirkadda airtel dhe- dhegeyste haddaba shirkadda airtel tubonge olnet waxay ku leedahay ay- shirkadda waxay ku leedahay ka faa-iideysa adeega airtel tubonge olnet oo la sheekaysa asxaabtaada adeegan qiimo dhimis ayaa lagugu sameeyey waxaana lagu soo kordhiyey fariinta gaaban sirtu waa inaad aan waa inaad si aan kala joogsi lahayn u sheekaysaa adigoo adeegsanaya tubonge olnet garaac xidig shan afar afar xaash afar geys si aad u hesho boqol daqiiqo iyo fariinta gaaban oo aad kula xiriireyso dhammaan shirkadaha isgaarsiinta iyo wicitaanada macaamiisha ee telo bilaasha toddobaadkiiba waxaadna ku helaysaa siddeetan shilin oo geliya oo keliya aan irahda ee telo arison to imagine halkaas ayaan uga gudbayaa adeegyada qeybta ka ah barnaamijka dhegeystiye mar kale dhegeystayaashan qadadka telefoonada u furaynaa si ay barnaamijka fikirkooda noogu biiriyaan ee ku aadan qodobkaynu saaka diiradda ku saareyna ee hogaankaysta iyo xaaladda dalka dhegeystayaal Eh, dhegeystayaasha mar kale fursadu siineynaa si ay naga soo qayb qaataan haddaba maxay tahay dhegeystayaal si xal waara loo hela maxaa laga doonayaa labada dhinac dhegeyste halow istaa fm dhegeystaha qad ku jira walaal soo dhawow
alo asalaamu calaykum wara wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu walaal barnaamijka waa la socotaan filaya aad baan u socdaa soomane oo joogo magaalada balanbala
barnaamijka waa la socotaan filaya walaal waan la socdaa ha waa sooman oo joogo balanbala u gudagal barnaamijka walaal haya nabad aniga waxaan leeyahay takhtariinta wax mushaar la dhaho oo loo kordhin ma jiro waa tahay maxaa arrintaas u sababeynaysaa annaga haddaan nahay dalka canshuur bixiyaasha waxaan leenahay dawladda mushaar wax la dhamay takhtariinta yaa lagu diin waan garsay
waxaa waayey dadkii way rafaadiyeen takhtariinta farmasooyin bay iska furteen nin takhtar baa lagu dhihi isbitaal joogo yaa weli berri muxuu fadhiyaa dalheblaay araggiisana waa shan boqol ama waa ku shil waan garsay dawladda mushaar buu ka qaadanayaa waan garsay ninkan waxaa loo kordhin muxuu yahay marka waa tahay haye
markaan waxaan leeyahay nimankan shaqo ma hayaan waa lagu rafaadsan yahay isbitaali waa tegi saddex saac afar saac bay imaanayaan waan garsay shan saac iyo bargay joogaana way xirayaan waan garsay
sagaal saac bar bay soo galayaan haddana waan garsay wax looga sheegan iyo wax maaragtay lala hadlay maba jiro waan haddana garsay waxaan dhihi lahaa haddana soomaaliya mooniga waxaan dhihi lahaa Mhm.
aba la hoosgeeyo national government haba laga qaadan lahaa countiga ha laga qaado nimankan waan garsay intay countiga umaatay nimankan yacni sa alla say doonaan bay suubinayaan waan garsay isbitaalka daawo ma qabo dawladda waxay leedahay daawo waan keennay haddaad tagto oo qa xabad baandhool iyo waxaa lagu siinay wax loo burufeen waan garsay kun shilinkeen sagaal boqolkeen baa lagu leeyahy waan garsay dhiigga waxyar malaria iyo waxyar baa saa lagaa baari waan garsay
kun iyo shan boqolkeen waan garsay farmashaha kale waxaa ka daraba kan dawladda ka dara sagana waan garsay
intana beec bay la fadhiyaan xaggana beec bay la fadhiyaan waa tahay marka aniga waxaan leeyahy dawladda nimankan gacan bir ha ku qabato haddaba gasho waxa la dhaho lacagna yaa lagu diin weliba dawladda nimankan transfer ninba meesha jooga ha ka qaado waan garsay nin kasta asa meesha u joogaan waxaa ka qaado dawladda waan garsay nin waxaa ka jooga shan sano lix sano meesha iska joogo
waan gar- waan gartay haye beecsigu iska furtabo
waan gartay marka aniga barnaamijka waan ka bixi waxaan leeyahay dawladda nimankan indha dheer ha u yeelato waa ku salaamay
waa tahay waa mahadsan yahay dhegeystaha xigaha iyo muxdiin halo isaafim
hello stephen hello stephen salaamcalaykum waxalaykum salaam dhegeysta kusoo dhowo magacaaga ee goobta ku sugan tahay waa xuseen xasan jirin oo soo laabtee haye
hadba waxaan usoo laabtee aha
horta dhakhaatiriintan idow shaqadooda ma haystaan shaqadii loo igmaday dawladda ay u igmatay ma hayaan haye
dawladda waxaan leeyahay wax alla wixii farmashee oo kenya guryaheeda lagu arko dhan horta qunful hala saar hala xiro haye
isbitaalaha dawladda keliya soo haraan haye
waayo daawadan dawladda ay keenayso meeshay gelayso meeshay marayso waa la ogaan karaa haye
laakiin kan dhakhtarka ee isbitaalka weyn jooga farmashiisa hadduu dao wuu kusii safrinay mhm
dawladdan ee kor ka keenaysa daawo isbitaalka meley daawo ma taalo mhm dawladda aad u keenaysaa ama fargelin kale ee u samaynaysaa haye bedelka ayaga wax lagu tuumi laha ama la dabageli laha
aha had iyo jeer waxaan helnaa dawladda laakiin maanta waxaan ogaan inay waxaan dawladda ahayn oo nimankan takhaatiriinta keli ay yihiin haye
nimankan wax mushaarka loo kordhiyaa yay jirin formashiinka ha la xiro ayaga dabagal ha lagu sameeyo waaba yaqiin horta daawadii loogu talagalay isbitaalka dawladda ay leedahay loogu talagalay in formashiinka loogu teg kawaska iyo yani laba calis ma weydinayso waan gartay
taa haddii la yeelo nimankan hayto afkooda waa leheli laakiin waa ee dabal banaanbax banaanbax maxaa lagu banaanbaxaya haye waa mushaara nala kordhiyo maarata hanala dallacsiyo oo darajadii hanaloo kordhiyo mhm
haddi abu sidaa ku noqon waayo maanta anaga taas xoole iraacsata oo xoolihii waxbaba aan ka keenin bes maxaad iraacin waa ma jirto
xoolihii gaadadimiyo maanta ama dukaan iibiyo ama xoola nool oo suufayin iraacso shaqaalaan ku eh mushaar baan kaa sugaya wixii aan ii dhigatana gacan kuma hay mhm
berri baan ku ira danaxa wixii ii kordhi
haye kaa ma suur- ma suurtagal bay noqon
haye waxaan wax ku qaadanayo mhm waa dadka aan daaweynayo isbitaalka ninka waxaa aan shaqadayda wax kale maaha waa isbitaal haye dhakhtar baane haye ummadii lai agmaday inaan daaweeyo haddaan daawadii aan ku daaweyn lahaa aan meel kale kusii iibinay ama ayagii aan leeyahay ka soo dad inkaan sariirta ku jiray mhm
meesha dhibka uu ka imaanaya waa meesha ani waxay ila tahay nimankan isbitaalka farmashooyin oo dhan kenya meel ay kaga yaalaan oo dhan ha la xiro ayaga dabagal ha lagu sameeyo intaan mushaar loo kordhin intaan darajo loo kordhin arrintaa ha la sameeyo haddii la sameyn waayo tartan unbay hallasaha u wadaayin oo wax kale ma sameynhayin waaba ku salaamay
aad iyo aadan kaga mahad celinaya waanaad ku mahadsan tahay sida wanaagsan ee barnaamijka nagala qayb badan mahadsanid ayaan ku leenahay maxamed
waa hagaag dhegeystayaal dhammaantiin waa idin soo dhaweynayaa dhegeystaha qadka ku jira ayaan fursadda siinaya halo stafm soo dhowo walaal magacaaga halkaad ku sugan tahay
halo ha soo dhowo walaal magacaaga halkaad ku sugan tahay waan dhawaa stafem salaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu
waa fiicannahay waxaan jogaa meel lado baarfin waa taa barnaamijka waa la socotaan filayaa waarana walaala waarana waxaan jogaa muddo barnaamij waa la socotaa madhowgaashi deegaan baarlamaaneedka lagdheeraya ee ismaamulka harisa ayuu u gudagal barnaamijka waa la socotaan filayaa haa haye u gudagal
waa fiicana saas waa wacanahay walaal barnaamijka waa la socotaan filayaa
barnaamijka waan la socday haye u gudagal
hadow waxaan kuu sheegay meel baarsinad oo lagdheera madhowgaasaan joognaa si wanaagsan haye qodobka dooda u gudagal haye qowl dooda soo takaatir ma aha haa si wanaagsan
takaatir maxaan kuu sheegi nin walba farmasiyo furta waan garse daawada isbitaalka taale oo meeshaa la geed waan garse
markaa lagu biimeey oo unukaa la arkana waxaa lagu dhihi kac meesha waraaq baa lagu qori kac doonaa lagu dhiime lagu doono meelkiis waaye oo waan garse haye dhibkooda waa intaa keli waa tahay takaatirna way yihiin oo lama diidayo sax
ila laakiin waxay isbitaalka lagu dadka lagu taakuleen lahaa dhan way rabtaan farmashooyinkooda geeyeen waa tahay maxaa caddeyn aad u haysaa haye waxaan hayaa maxaa caddeen adoo haysa inay farmasho xarumahooda gaarka ay geeyeen aniga oo takhtar ka baxa oo takhtar ah waa tahay
marka hadda kulaysiya mhm
labada kun iyo shan iyo tobanka baan ka baxa waa tahay oo dhakhtar caafimaad baa ahayd aa waa tahay kol dadaab kol adbeera kol banaani kol madoogaasha kol ina baarshin meelaan joogin mal waa tahay marka ma maadaama aad dhakhtar soo aheyd shaqo joojintai ku guda jiraan dhakhaatiirta adiga maxay kula tahay miyay habboon tahay shaqo joojintay ku guda jiraan miyay ku saxan yihiin
waxay ku dacan yihiin Eh, shaqa joojinta in guriga iyo garaabdo unbay doonahayaan waan gartay
ilaa laakiin waxaa la yidhaaho dadweynaha aan wax u qabana kuma uguma jiraan eh, baas waa tahay waxa ay u doonayeen mhm waa lacag hala koriyey waan gartay tiyaatar ayidi anigu eh, tiyaatar muxuu yidhi bilisaa tira noo kordi mushaar waan gartay sideed jeed baan inuu yeelay waa tahay sideed jeed baad wax ku gurutiin doono dadka ku gurutiin waa tahay
meel bayba fadhiyaane mhm dadweynihii ay saa'idin lahaayeen wax ay u qaban lahaayeen la daaweyn lahaa sax uma jeedaane wax nasiya annaga unbay u doodahayaan hadda ta- mudaaharaad hadday rabaan waan gartay
marka waxaan kuu sheegi mhm beenaalewi wallahan beenaalewi me wiilaan dhalaa hadda arin takhtar ah waa tahay fariintaada ugu dambaysa maxaad ugu baaqaysaa dhakhaatiirta shaqo joojinta ku guda jira iyo dowladda dhexeba aa waa la dhimanaya dadweynahan dadka islaamka ahoo dadka sidaas u baamulaysiin ka daaya waan gartay sida xaqa ku maamula sax
Eh, dadkana daawadiisa siiya waan gartay daawada ay ku guraysiin eh, farmashooyinka laga gadayo mhm eed kala qabsanaysiin daaya waa tahay waa tahay dhegeystahaasi waa uu mahadsan yahay dhegeystayaal
waa tahay dhegeystahaasina wuu ku mahadsan yahay dhammaan dhegeystayaasha qiimaha iyo qadarinta inaga mudan waxaanu soo gaarnay dhammaadka ee barnaamijka waa guntiga gunaanadka ee barnaamijka dhammaan inta barnaamijka nagala qeyb qaadatay waad ku mahadsan tihiin inta dhegta ku haysay balse aanan nagala qeyb qaadan idinkana waa idinkaga mahadcelinaynaa Ah, dhegeystayaal barnaamijka inta hawada ku jira dabcan waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah muxidiin xasan maxamed iyo saaxiibkayga maxamed axmed Een, intaan ku kulmi doono barnaamijkan barnaamijkiisa xiga waxaan idinkaga tegaynaa sidaas fi amaanillah bay bay